waxaa ka dhalan karaa inkastoo dadaal badan uu jiro ay madaxda qaranka ay samaynayaan mar kasta laakiin haddana in ay muuqato habacsanaan iyo sistamkii dowladnimada oo weli tabar daran meeshii rabi aan la joogin ayay muujinaysaa waxaa kaloo ka dhalan karaa reaction ama falcelin ee ka iman karta qoysaska dadkooda la leynayo qaabab kale laftooda in ay ku fikiraan in ay u aragoostaan haddii la waayo in hay-adihii arrintan iska laha hadday tallaabo ka qaadi waayaan dadkan ama ciidankan laynahaya shacabka waxaa kaloo ka dhalan kara runtii isweydiinta kale oo ah in rajada dhalinyarada iyo shacabka soomaaliyeed ay qabeen in ay weli ay hubku inaan la taxakumin oo meel kasta uu yaalo oo laga yaabo in la kala garan waayo qofkan wax dilahaya ee shacabka tooganhaya waxaa kaloo ka dhalan kara ama muuqataba xataa lafteeda weli dadku inaynan wadooyinka isticmaalay ama baabuurtooda shacabka ha noqdaan ama ciidanku ha noqdaan in weli ay jirto dhibkii intaad arkayso gaari cabdibila ah oo xawli ku socda wadada iyo gaari qooqan ah oo xawli ku socda aad aragto waxaa muuqanaysa haybad la-aantii dowladda waxaa muuqanaysa dadku inay iskuwada level yihiin oo isweydiinta ay mudanayso intee bay soconaysaa marka waxaa muhima marka in lagu soo celiyo xayndaabka qof kasta lagu soo celiyo dowladda ayaa marka xayndaabkaas jaangoyn karta hadday noqoto xagga sharciga hadday noqoto xagga dastuurka hadday noqoto xagga culjarkan dhaqan galay in la bedelo hadday noqoto in ay shaqeeyaan hay-adihii loogu talagalay sida trafikada ay shaqeeyaan waxyaabahaas oo dhan ayaa u baahan in diirada la saaro ciidamada marka waxaa weyaan tababaro kala duwan bay qabaan farsamooyin fara badan bay kala qabaan laakiin waxa ay ka mid yihiin sina la baray wuxuu yahay wax dil wax iska celi haddaana ciidamadii dalka gudihiisa lagu tababarin wadamo kala duwan ay tababarahayaan meesha waxaa ka dhalanaysa inaan la barin disciblinkii inaan la barin shuruucdii inaan la barin qawaaniintii inaan la barin horta maxaad u adeegeysaa maxaa lagu tababaray inaad muwaadinka soomaaliyeed aad ilaaliso oo difaacdaa lagu tababaray ka difaacda dhib kasta u yimaado xagga security-ga markaan ka hadlayno ficilkan socda oo la xiriira xagga dagaaladan dalka ka socda wuxuu gaarayaa marxalad uu qofka uu la qabsado oo markaa cabsi ay geliso taana ay keenayso gaarigan uu askarigu wado amaam inaa lagu qarxiyaa haddii zaxmaa gasha amaa lagu soo toogtaa marka inuu marka wadada banaysto waxaa weeyaan zaxmada markii la galo oo xabad uu rido ayaa waxay u badan tahay xabaddaa wiifsada inay ku dhacdo muwaadinkii isagoon u qastin waxaa laga yaabaa in ay sometimes ay kas noqoto waxaa kaloo saddex aha wadooyinkeennu waa wadooyin ciriiriya baabuurta isticmaalaysana way adeegsanayana way fara badan yihiin qorshe lagu kala hagaana ma muuqato hadday noqoto mid casri ah iyo hadday noqoto kii kale ee boolis boolisku waa dadaalaya laakiin taraafikadu qaabka ay magaranaysaa u shaqaynayaan ma aha qaab oo siinaya inay shaqadoodii gutaan waxayna ahayd marka wasaaradda arrinta la xidhiidhan inay u fududeeyaan oo la gaarsiiyo booliska inay arrimaha qabsan karaan loo dhammaystira qalabkoodii loo dhammaystira xirfadihii bay ahayd waxaa meesha ayadana ku jirta xataa jagboontiyadan hadda muqdisho waa jagboontiyo loogu talagalay security in lagu tacaamulo laakiin laguma talagelin jagboonti qaab oo system dowladnimada ah waayo markii aad jagboontiga aad marayso waxa la fiirinaya waa xagga security-ga wey cabsidaasa meesha keenaysa xataa kaamarooyinkan ku xiran wadooyinka waxaa looga faaidaysan karaa xagga zaxmada baabuurta faraha badan ee jagboonti waa looga faaidaysan karaa hadduu wax dhaco waa looga faaidaysan karaa arrimaha markaan fiirino iyo askariga oo aaminsanba asaga inuu leeyahayba shacabka hadduuba qori haysto wuxuu isleeyahayba dowladda adaa iskale dhaqankaana waa jira lafteeda marka la fiiriyo kalsoonidiina meesha taasaa keenaysa inay ka baxdo